magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday baratay kitaabka dhaxalka looga hadlayey munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay maamulka degmada kismaayo waalidiin iyo aqoon-yahano sheekh mawliid maxamed aadan oo ah shiiqa u akhriyey ardaydan kitaabka ayaa ka warramaya muddada uu socday kitaabkan khatinkiisii inuu inoo gebagabeeyey muddo kooban bil iyo wax yar ayuu socday bil iyo habeenno ayuu socday waxaa marka ilaahay fadligii ah oo ka mid ah waxyaalaha mumiyisaadkiisa inuusan hal habeenna baaqanin ee habeenkii aan bilownay ilaa habeenkii aan dhammaynay inuusan marna inaga baaqanin uu muddo kooban inoogu dhammaaday marka waxaa kaloo u mahadcelinayaa ardadii ee ku samirtay ee xifdiday ee caawa loo fadhiyo in lagu abaalmariyo oo jaa-iso lagu siiyo runaantu way badnaayeen intaa way ka badnaayeen laakiin waa la kala hadhay waxaa caawa sagaal arday baan ka dhegaystay kitaabkaas sagaal arday baa min bidaaya ilaa nihaaya kitaabka ka dhe yaan ka dhegaystay waa boqol iyo shan iyo toddobaatan beyd wey kitaabkaana muhiimadda uu leeyahay sheekh maxamed baa ka warramay cilmiga dhaxalka ayuu ku saabsan yahay cilmiga fiqigu isagoo ah culumta aadka u khayrka badan oo cilmulxalaali waalxaraam ah haddana cilmiga dhaxalku waa nisfulcilmi sida loo sheegay waa nisfulcilmi ayaa lagu tilmaamay ilaa la yidhi saacadda qiyaamo ma dhacayso ilaa adduunka laga waayo qof faraa'idka yaqaana marka saddexdii aayadooda ee uu sheekhu inoo sheegayey ayaana asal u ah oo suuratu nisaa ku wada jira labada aayadood ee isku xiga yuusiikum ullahu fii awlaadikum oo ku qoran boodhka inoogu qoran iyo aayadda walakum nisf oo ku xigta iyo aayadda ugu dambaysa suuratu nisaa ku dhammaato oo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaam saddexdaa aayadood uu ilaahay ku faahfaahiyey dhaxalka si tafsiil ah muhiimadda uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku kala dhigdhigay oo macal shuruudii qur-aanka ayuu ku yaallaa aayaadka hadda la sheegay furuud la yidhahdo furuud almuqadara fi kitaab illah baa jirta oo lixa oo ka bilaabanaysa nis iyo rubuc iyo thumun iyo thuluthaan iyo thuluth iyo sudus oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay iyo dadka qaadanaya iyo shuruud ay ku dhexlayaan marka hani-an baan leenahay ardadii horta xifdiday kitaabka oo kitaab aada iyo aada muhiim u ah
qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa ardayda u hambaliyeeyey muhiimadda la ysugu yimid waxaa weeye inaynu tarxiibinno oo aan kala qayb qaadanno farxadda ardadii ilaahay uu waafajiyey inay cilmigaa dalabto taamna yeesho oo kitaabkaa uu u dhammaystirmo weliba ay xifdiso inkastoo laga yaabo inay lambar kooban yihiin laakiin waxaan leeyahay hanii-an lakum bishaaro ayaa idiin sugnaatay nusuus fara badan baa ku soo aroortay cilmiga sharciga ah ee sheekhii iyo ardadii iyo xertii iyo jamaacadii iyo guddidii masaajidkan joogtay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda iyo kii waalidkooda laha dhaafo miisaankooda aakhara allaha ugu kordhiyo sheekha darsigan akhriyey iyo duruusta kaleba masaajidka ka wada sheekh mawliid allaha barakeeyo allaha barakeeyo cilmigiisana cilmi barakeysan allaha ka dhigo
muddo ka badan bil ayuu soo socday akhrinta kitaabkan looga hadlayay dhaxalka waxaana ku xigi doono kutubo kale uu akhrin doono shiiqa